الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo afraad min suurati اlxujuraat qaalat اlacraabu aamanaa qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamnaa walamaa yadkul اliimaanu fii quluubikum wain tudiicuu اllaha warasuulahu laa yalidkum min acmaalikum shayئa ina allaha gafuuru raxiim qaalat ilacraabu kuwii acraabta ahaa waxay yidhaahdeen kuwii reer baadiga ahaa ama reer miyiga ahaa waxay yidhaahdeen aamannaa ayay yidhaahdeen aamannaa waanu rumaynay bimacnaa qaalat ilacraabu acraabtii waxay yidhaahdeenoo ay sheegteen inay rumeeyeen annahum aamanuu ayay sheegteen qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi moxamedo calayka asalaatu wasalaam lam tu'minuu maydnaan rumaynin lam tu'minuu ku dheh weli maydnaan rumaynin walaakina quuluu waxaa ku qowshaan aslamnaa sidaa dhaha aslamnaa dhahaya waa hoggaansannay ee iimaankii carabkii iyo qalbigii oo iswaafaqsan oo qofkii iimaankii qalbiga kaga jiro carabkiina kaga dhawaaqayo ayaa la rabay markaas maadaama qalbigiinni sidii la rabay uusan ahayn hoggaansankan aa la timaadeen taa ku dhawaaqo quuluhu waxaa dhahdaan aslamnaa aslamnaa sidaa yidhaha macnaa istaslamna waa isdhiibna waa hoggaansan oo maxay la hoggaansameen khawfa alqatli waasabyi in la laayo iyo in la qafaasho cabsi laga baqayo ay ka baqayaan waxay ku soo degtay baa la yidhi sida ay mufasiriintu yidhaahdeen koox reer bani asad ah oo magaalada madiina soo galay sannad aada iyo aada abaar u ah markaasay waxay daahirsadeen shahaadateynka towxiidka ayay daahirsadeen nebiga inta u yimaadaan calayhi salaatu wasalaam ayay waxay dhihi jireen waxaannu kuula nimid culays iyo ciyaal annagu kulamaanan dagaalamin reer beni fulaan waa kula dagaalameen reer beni fulaan kalena waa kula dagaalameen annaga soo ma aha annagu waxba kulamaanan dagaalamin waa rumaynay waa hoggaansanay iimaan baan la nimi sidaa darteed waxaan doonaynaa in wax naloo dhiibo sadaqada naloo dhiibo markaa nebigay ku dulmanaysanayeen in intaasoo qabiil adiga kula dagaalameen laakiin annagu aanan kula dagaalamin abaalkaa inaan leennahay xoolaha in naloo dhiibana aan mudan nahay sidaa markii ay yidhaahdeen aayaadkaanaa la soo dejiye hadda iimaankii hoggaansankii waxaaba ka soo horeeya iimaankii qalbigaha waxaad dhahdaan baa la yidhi aslamnaa walxaa lamaa yadkhul iliimaanu walamaa yadkhul iliimaanu walxaal lamaa yadkhul iliimaanu iimaankiina uusan gelinin fii quluubikum qalbiyaashiina uusan gelin lamaa haddii la isticmaalo waxay faa'iideynaysaa waxa la yidhaha tawaquc oo lamtii lama isticmaalina lamaa baa la isticmaala iyadoo weli uusan iimaanku qalbigiinna gelin laakiin la rajaynayo inuu qalbigiinna galo markaa islaamka iyo maxaasintiisa iyo wanaagyaalkiisa aada aragtaan aad dhadhamisaan xalaawatul iimaanka nimankan marka aayadda lagu sheegaya ibnu kasiirku wuxuu leeyahay niman munaafiqiina maysan ahayn waa niman muslimiina laakiin iimaankii baan si quman weli qalbigooda u makansan marka waxay aaminsan yihiin oo sheeganayaan inay maqaam iyo martabo gaareen oo ay leeyihiin kaasaa iyagiina la idbiyo oo loo sheegay wain tudiicu llaaha ilaahay hadda adeecdaan iyo wa rasuulahu rasuulkiisa laa yelidkum ma nusqaaminayo ilaahay laa yelid ma nusqaaminayo ilaahay kum idinka min acmaalikum acmaashiinna xaggeeda shay-aa waxba ilaahay acmaashiinna ka nusqaamin maya laa yelidkum ma nusqaaminayo ilaahay idinkama nusqaaminayo min acmaalikum acmaashiinna xaggeeda xaalow ka ahaaday shay-aa waxba ilahay idinka nusqaamin mayo ikhlaas haddaa la timaadaan run ah iimaan kaamila haddaa la timaadaan haddaynaan mannaysi la imaan oo rasuulkaa wax ku dul mannaysanaysaan ilaahay ajaryaalkiinna waxba ka nusqaamin maayo marka lamaadu iyadoo xarfu ne xarfu nafyin ah oo ficilka mudaaric jasminaya oo maadi u beddelaya misna ilaa wakhtigaas warku socdo buu taagnaanayaa walxaal lamaa yadkhulu iliimaanu iimaanku weli uusan gelin fii quluubikum laakiin waa maca tawaquci xuduudihi iimaankii waxaa la shinsanayaa inuu soo dariyo mustaqbalka dhow weliba mustaqbalka qariibka ah inay iimaan yeeshaan ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay weeye mid naxariisasho badan weeye kafuur oo facuul ah raxiim oo faciil ah labaduba mubaalaqi keenaya waa dhaafid badane waa naxariis badana ilaahay subxaana wa tacaala waxaa laynoo tilmaamayaa dadka muuminiinta ah ee kumasha ah ee saadiqiinta ee iimaankooda ka run sheegaya tilmaamaha ay leeyihiin baa laynoo tilmaamayaa innama almu'minuuna kuwa mu'miniintaayo alladiina wey hum iyagu alladiina kuwa wey aamanuu rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeyey kuwaa weeyaan umma dabadeedna lam yartaabuu aan shakininin oo iimaankoodu liiqliiqan uusan ku jirin iimaan sugan kuwa hayse wey umma dabadeedna lam yartaabuu aan shakinin oo wajaahaduu jihaaday biamwaalihi maalalkoodii iyo waanfusihim nafayaalkoodii fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa kula jihaaday naftoodii iyo maalkoodiiba ilaahay waddadiisa iyo meelaha uu raalliga ka yahay ku bixiyey iyagoo raadinaya ridaha ilaahay ulaa'ika kuwaas martabada sare leh tilmaamaha la soo sheegay ku tilmaaman hum iyagaa assaadiquuna iyagaa kuwa saadiqiinta ah oo iimaankooda ka run sheegaya kuwaa weeyaan waa saddex tilmaamoodoo tasdiiq jaazima iyo rumayn go-an inay rumeeyeen ilaah iyo rasuulkiisa waa sifo tilmaanta labaadna waxa weeyaan cadamu shaki uma lam yartaabuu inaan wax shakiya uusan ku jirin tilmaanta saddexaadna aljihaadu bilmaali wannafsi weeyaan waa wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaah kuwa laga helay awsaaftaa dadka kulmiyey dadkaas weeye dadka mu'miniinta saadiqiinta ah ee kamaalka ka gaaray qul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamedo calayhi asalaatu wasalaam atucallimuuna allaha ilaahay mayaa baraysaan bimacnaa u warramaysaan atukhbiruuna allah ilaahay mayaad uga warramaysaan bidiinikum diintiin hamsadan istifaamkani waa istifaam inkaari ah maca atawbiiq canaan lala qabo atucallimuuna allah atunabbiuuna allah atucallimuuna allaha ilaahay mayaa ogeysiinaysaan oo baraysaan oo u warramaysaan bidiinikum diinkiinna waxa damaa'irtiinna qalbiyadiinna ku jira iyo laabihiinna mayaa ilaahay uga warramaysaan walxaal allaahu ilaahayna yaclamu ogyahay yaclamu oyahay mid og maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ku sugan iyo wamaa fi l ard ardooyinka dhexdooda waxa ku sugan waxa ay leeyihiin inaan islaamnay oo qalbigayaga waxaa ku jiraan oo saan nahay ma arrinkaasaa ilaahay idinku hadda u sheegaysaan oo uga warramaysaan iyadoo ilaahay og yahay waxa ku sugan cirar iyo dhulal iyo dhexdooda wax ka qarsoon laa takfaa calayhi khaafiyatun ilaahay mid qarsoontaa kama qarsoonaato laa fi samaawaati walaa fi lard wallaahu ilaahayna bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun ilaahay wey midku ogaal badan waasicu lcilmi wey ilaahay waa sidaa wax ka ciilaya iyo wax ka qarsoonaanaya ma jiraan wax yar iyo wax badan midnaba mihqaalu darra wax yar ee darra la-eg ilaahay ka ciilimaya wax ka yar iyo wax ka badanna waa lami marka taas baa loo caddaynaya yamunnuuna waa mannaysanayaan calayka nebiyullaahi moxamedo calayka salaatu wasalaam adiga dushaada waxay ku mannaysanayaan an aslamuu inay islaameen islaamnimadooday kugu dultirinayaanoo gallad iyo manno inay kugu leeyihiin oo ay mutaysteen in la ammaano oo loo mahad celiyo oo faalle wanaagsan laga bixiyo inay mutaysteen bay kugu dul mannaysanayaan saasaan samaynay markay dadku dagaalamayeen maanaan dagaalamin annagu waa iskeennay waa rumaynay waa ku raacnay wakaa qul waxaa dhahdaa laa tamunnuu ha mannaysanina calaya aniga dushayda islaamakum islaamnimadiinna aniga ha igu dul mannaysanina maxaa yeelay arrinkaa nafcigiisu islaamnimada aa qaadateen iyo nafaca ka imaanaya arrinkaasi idinka ayuu idiin soo noqonaya bale allaahu ilaahay baa yamunnu galladaysanaya calaykum dushiinna ilaahay baa gallad idinku leh an hadaakum liajli an hadaakum min an hadaakum ilaahay inuu idinku hanuuniye awge liliimaani iimaan iimaanka ma idinkaa iska khasbaday ilaahay baa idin siiyey oo qalbiga idiin geliyey ilaahay iimaankaa uu idin siiyey isagaa manna idinku leh alxamdu lilah ilaahay inaa u mahad celisaan yaa mu'miniin idinka dhigay an hadaakum liliimaani in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa run sheegaya hee waxa weeyaan oo iimaankiinna ku run sheegaya manno ilaahay baa idinku leh jawaabkii oo maxduuf ah ayaa soo qadaraysa ilaahay baa manno idinku leh in kuntum haddaatiin saadiqiin ibnu cabaasku wuxuu wariyey qoladaa reer bani asad baa nebiga u yimid buu yidhi calayhi salaatu wasalaam deedna waxay yidhaahdeen aslamna annagu waa hoggaansanay waqaataladka alcarab carabna waa kula dagaalantay walam nuqaatilka annana kulamaanan dagaalamin waa ku dulmanmanayse markaasaa la soo dejiyey aayaddan yamunuuna calayka an aslamuu saasaa loogu sheegay ilaahay baaba manna idinku le baali an hadaakum liliimaani hidaayada ilaahay idinku hanuuniyey iimaanka sugidda uu idinku sugay in kuntum haddaatiin saadiqiina kuwa run sheegaya allahu yamunu calaykum ina allaha ilaahay yaclamu mid og weeye hayba asamaawaati samaawaadka waxa ku maqan iyo waalardi ardooyinka wixii indhaha ka maqan oo aan loo jeedin oo cirar iyo dhulal iyo dhexdooda yaan leh ilaahay baa ku cilmi leh wallaahu ilaahayna basiirun mid arkaya weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun ay mudalicun ilaahay mid daalacanaya weeye calaa acmaali lcibaadi addoommada acmaashooda ilaahay waa daalacanaya kuwa cibaadaysanaya kuwa wardinaya kuwa ilaahay u khushuucaya kuwa ooyaya iyo kuwa intaa cagsiga samaynayo fitanta iyo sharka iyo qatliga iyo dilka iyo balaayada samaynaya ee muslimiinta dhibaya masaakiinta dhibaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u jeedaa wallaahu basiirun bimaa tacmaluuna waa dhanna waa ka waciid waa goodi waa laydiin jeedaa weeye waa laydin arkayaa kuwa kaloo camalka wanaagsan samaynayana wacdi iyo yabooh bay u tahayoo waxaa khayr ah ku jidhaan allaa idiin og weeyaan waa laydiin ogi ilaahay baa idiin og saasaa marka lagu soo gebagabeeyey oo lagu soo khatimay suuratu qoof suuradda la yidhaahdo qoof waa makiyatun suuraddani waa maki aayaadkeedu waa afartan iyo shan aayadood waa suuradda kontonaad xagga tirada suwarka qur-aanka kariimka ah mar hadday maki tahay in badan baa soo ogaatayoo waxay ka sheekaynaysaa usuulu alcaqiidati alislaamiyati caqiidada islaamiga ah usuusheeda waxdaaniyada iyo risaalada iyo bacfiga laakiin suuraddani waxay mixwar u ah ku dul wareegaysa waxa weeyaan waa mowduuca bacfiga isu soo saaridda iyo isu soo bixinta weeyaan taabay aada uga hadlaysa suuraddaani qalbigay ruxruxaysaa cabsibay qofka ku beeraysaa arrimahay ka hadlayso waxay suuraddu ku bilaabanaysaa qadiyad iyo arrin kuwa gaaladaa gaar ahaan gaaladii kufaaru quraysh ay diidanaayeen oo ay diideenbe ay la yaabeenna yaabid midda ugu daran oo ah in laysi soo noolaynayo bacda almowt taasay diidanaayeen bacfi inuu jiro bacda alfanaa dhammaad dabadeed aayaad ka horeeyo suuraddan baa ka hadlay waxaa suuraddu tilmaamaysaa qudrada ilaahay ballaarnideeda iyo weynankeeda koonkan aan u jeedno cirka noo muuqda dhulka biyaha iyo dhirta midhaha iyo ubaxa beeraha iyo timirta sarciga iyo raashinka yaa waxaasoo dhan allaha sameeyey subxaanahu wa tacaala awoodda is suuraddu waxay misna ka hadlaysaa mar saddexaad kuwii mukadibiinta ahee ummadihii hore ee beeniyey rusushoodii iyo wixii ku dhacay suuraddu misna waxay ka hadlaysaa sakratulmowt ama sakaraatulmowt iyo isu soo xashrinta iyo cabsideeda iyo welwelkeeda iyo welbahaarkeeda iyo dadka mujrimiinta maalinkaa waxay la kulmayaan suuraddu waxaa lagu soo khatimayaa dhawaaqa xaqa ah oo markii la dhawaaqo dadku ay ka soo baxayaan qabriyada kaannahum jaraadun muntashir sidaa mooda ayax saa usoo yaacay intaa dhulkaa meel kasta qof baa fag fag fag ka soo leh ka soo booday ilaa waagii nebi aadam iyo ilmihiis la aasay intii ka dambaysay wixii dhintay baa saa uga soo yaacay taas baa lagu soo khatimaya wastamci yowma yunaadi lmunaadi min makaanin qariib qaaf marka in la yidhahdo sidaas loo sukuuniyo qa iyo qi iyo qu markaa jumhuurta qaadoo qoof ayaa la dhahay bismi illaahi araxmaani araxiim qoof xarafkaas oo xuruuftii ka mid ah ilaahay baa og waxa looga jeedo iyo waxa looga muraadayo qur-aankii unbaa la daba dhigayaadoo ka dambeeyo inta badan markii sidaasoo kale la yidhaahdo walqur'aani baan ku dhaartay qur-aankii almajiidi sharafta lahaa kariimkaa dilmajdi washarafi sharafta iyo maamuuska iska lahaa oo kutubtii hore oo dhan qur-aankii ka fadli badnaa wey taas baan ku dhaartay latubcatun laydin soo saaray bacda almowt waa laydin soo saaraya oo jawaabulqasamkii baa maxduufa ama walqur'aani baan ku dhaartay almajiidi majiidka ahay innaka adigu yaa muxammadu larasuulullaahi baa tahay la rasuulun baa tahay waina albacana alxaqu isi soo saarkuna waa xaq adiguna rasuulkii ilaahay baa tahay arrinkaa qur-aanka waa ku badan yahay markaasaa la soo qadarayaa marka jawaabkii baa maxduuf wlqur'aan ilmajiidi baan ku dhaartay laqad ji'tahum waad u timid mundiran adoo u digay bal iskaba dhaafe cajibuu waa yaabeen kuwii gaalada ahay ee mushrikiinta maxay la yaabeen an jaa-ahum inuu u yimid mundirun middiga oo minhum iyaga ka mid a middiga oo iyaga ka mida inuu u yimid bayba la cajabeen oo la yaabeen rasuul in loo soo diray bashara oo cadaabka ilaahay uga digaysa faqaala alkaafiruuna kuwii kaafiriintaana waxay ku qowleen haadaa midkaani shay-un waa shay ayay sheegayaan haadaa rasuulkaani ilaa mundirun oo minhum bay la yaaban yihin soo maa faqaala alkaafiruuna waxay dhaheen haadaa rasuulkaani shay-un cajiibun waa wax lala yaabo oo markaa rasuulkii loo celiyo sidaas bay yidhaahdeen oo kuwa mushrikiintaahi waxay inkirsan yihiin digiddan iyo cadaabkan iyo arrimahan lagala hadlayo ayay diidan yihiin oo inkirsan yihiin marka kuwaas sidaas bay yidhaahdeen waa kuwii mushrikiinta aha waa kuwii gaalada ahaa wey oo maxay leeyihiin haadaa shay-un cajiibun haadaadu waa maxay inna majii'a rajulin minna nin naga mida imaatinkiis risaale uu la yimaadoo xag rabbi kala yimaado annaga na loo soo diro waa shay-un cajiibun waa amrun cajiibun bal maa malag lagu soo dejiyo malag mow noo digo abashara minnaa waaxidan natabichu ma bashar hal basharoo annagoo kalaa baanu raacaynaa marna waxay dhaheen maa antum ilaa basharun miluna haadaa shay-un cajiibun aidaa mitnaa markaan dhimanno oo wa kunna aanu ahaano turaaban ciid iyo siigo hee hal sanuxyaa war mayaa nala soo noolaynaya ma nala soo celinaya kamaa kunnaa saan ahayn daalika arrinkaas iyo rujuucaasi rujuucaasi waa rajcun celin waa rujuucoo baciidun fog gaayat albucd fogaan meesha u dambaysa intaan baabaanoo siig siiga iyo cara noqonno in nala soo celiyo haadaa rajcun baciid saasay yidhahda ilaahay wuxuu yidhi iyagu waa inkirayaan oo waxay leeyihiin waaba nala dhimanoo baaba'naysee ku soo noqonaynaa qad calimnaa ilahay wuxuu yidhi haddana waxaanu ognahayba oo haddaba ognahay maa baan ognahay tanqusu lardu ardadu ay nusqaaminayso minhum iyaga xaggooda markii dhulka la dhigo jirkooda dhulku wuxuu ka nusqaaminayo ama dhulkul hilibkooda u cunayo iyo timahooda iyo dhiiggooda markay dhintaan qof kasta inta dhulku ka qaadanayo waa ogna qof kasta mid jooga iyo mid tegey iyo mid imaan doona ilaahay wuxuu og yahay qofkaa jirkiisu inta dhulku ka nusqaamin doono qad calimnaa iyana waxay leeyiin see naloo soo celinaya iyana googo-aan yarkaa iyo falfalliirkaan yar ee dhulku la baxayo oo jirkoodu dhammaanayo alla waa ogey wain walxaal cindanaa agtayadan oo ahaaday iska xaale kitaabun kitaab kitaabkaasoo xafiidun bimacnaa xaafid kitaab xaafida tiradooda magacyadooda waxa dhulku cunayo waxaasoo dhan kitaabka koobay baa agtayada waa looxulmaxfuudkaa leeyihi bal iskaba dhaafe kadabuu waxay beeniyeen bilxaqi xaqii bay beeniyeen lammaa jaaahum markuu xaq u yimid isla markiiba wey xaqii kama fiirsan uma kaadin ma tafakurin ma tadabburin ma ta'amulin ee markuu saa ugu yimidba horay bayba ka beeniyeen fahum iyagu fii amrin amar dhexdii bay ahaadeen amarkaasoo mariijin mukhtal mudarib isbaraanbaraya arrin isbaraanbaraya ku dhex sugan yihin mar waxay dhahayaan rasuulka iyagoo ka hadlaya waxay dhahayaan waa saaxir inta ka sii boodaan bay waxay dhahayaan waa shaacir inta ka sii durkaan bay waxay dhahayaan waa kaahin qur-aanka markay ka hadlayaan sidoo kale mar waxay waa sixir bay dhahayaan mar waa shicir bay dhaharayaan mar waa asaadiiru lawaliin bay dhahayaan hadba meel bay u boodayaan fii amrin mariiji weeyaan marka arrin isbaraanbaraya ayay ku dhex sugan yihin ha laynoo tilmaamayaa marka qudrada ilaahay iyo waxdaaniyadiisa dalaa'il tusinaysa afalam yanduruu mayaysan eegin baa ilaahay yidhi ila asamaa'i samada mayaysan eegin oo fiirin fowqahum dushooda yaa ila samaa'i samada mayaysan ka eegin fowqahum dushooda ama aada dhahdid afalam yanduruu mayaysan fiirin ila samaa'i samada fowqahum xaalu ahaaday samuhu iyaga dushooda cirkan weyn oo dushooda ah mayaysan fiirin allahaa abuuray inuu iyagana soo celiyey intay dhinteen dabadeed inay fahmaan marka alle inuu awoodo afalam yanduruu ila samaa'i fowqahum kayfa sida banaynaaha aanu u dhisnay oo wasayannaaha aanu u qurxinnay samada matiirar baa ku taagan mada misna ilaahay waa qurxiye xidigaa lagu qurxiye walxaal maa lahaa samada uusan u ahaanin min furuujin dildilaac ilaahay cilmigiisa weligiis saasa cirka u taagan yahay meel diisan iyo meel godan iyo meel dilaacsan iyo meel daloosha midna male waa tabtiis walxaal maa lahaa min furuujin qolooyinka dhahaya samaawaadku dhammaan waaba isku dhegan yihiin oo saasay iskugu malaasan yihiin baa soo deliishanayo waxay leeyihiin wamaa lahaa min furuuj oo dhammaantood saasayba isku wada yihiinba bay ku dhahayaan waalarda ardadiina madadnaahaa wamadadna alard basadna alard ardadii waa fidinay madadnaahaa ardadii waa fidinayoo waa waasicin wa alqaynaa waxaanu tuurnay oo ridnay oo yeelnay fiihaa ardada dhexdeeda rawaasiya buuro sugsugan buuro waaweyn ee hawaabid ah ee dhulka isbaraambarka iyo saaltaynta ka ilaalinaysa xoogaaga yaroo hadda marmar dhacayo oo dhulgariirada iyo saaltooyinka dhacayo haddee ilaahay subxaana wa tacaala qadarayo baaba khalaa'iq lagu baabi'inaya baa lagu baabi'inaya marka xikmad baa ku jirta dadkaa la cabsi gelinaya kan hadda dhacay oo u dambeeyey dhulgariirkan baa nin baa wuxuu lahaa markaan gurigan deganaa layga saaray oo ninkii lahaa yidhi haddaadan intaa bixinayn ka bax anna aan awoodi waayey oo aan ka baxay oo bannaanka u baxay baa rabbi wuxuu qadaray inuu keenay dhulgariirkii dhacay kumanaan iyo kumanaan baa dhimatay anigii iyo isagii oo wada guri la-aan ah baa teendho ku wada hoos jirna buu yidhi hadda labadayadii baa isku meel taagan aan midna waxba guri haysan allaahu akbar waalardu madadnaaha wa alqaynaa fiihaa rawaasiya wa ambatnaa waxaanu dhalinay buu ilaahay yidhi fiihaa ardada dhexdeeda min kulli zawjin zawji dhammaantiis zawjkaasoo bahiijin birbiraya ee qurux badan marka cagaarka iyo dhirta iyo doogga soo baxan qofka fiirinaya ku farxo cajaa'ibtiis waxaasoo dhan baanu soo dhalinay baa ilahay leeyahy min kulli zawjin bahiij aswaajan min nabaatin shataa baanu dhalinay baa ilahay leeyahy waaye daata bahjas oo ilahay meel kalena kuma dhih qurux u saaxiib maxaanu u keena facalnaa daalik arinkaasaan samaynay maxaanu u samaynay tabsiratan liajli tabsiira iyo wadikraa tadkiira aragsiin iyo xusuusin likulli cabdin addoon dhammaanta addoonkaasoo muniibiin wakaay noqonayo raajic ila allah ah baanu macnaha saasaan ugu talagalnay saas baanu ugu talagalnay tabsiratan iyo wadikraa likulli cabdin muniib baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab